maalintii shalay waxaa degmo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ka dhacay shil gaari oo sababay khasaare nafeed shilkay waxauu si gaara kaga dhacay degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose waxaana intii la xaqiijiya ku dhintay hal askari oo ka tirsan dowladda federaalka shilkay ayaa yimid kadib markii gaari xamuula uu ku fariin goostay askar ku sugnayd halka loo yaqaano warti daa'uud buulle oo ka tirsan degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose tani ay sababtay in halkaasi uu ku geeriyooda askari ka tirsan dowladda federaalka kaas oo goor dambe meydkiis laga qaaday goobta si kastaba aatee gobolka shabeellaha hoose waxaa marar kala duwan sidan oo kale ugu dhacay shilal geystay khasaaro nafeed oo isugu jira dhimasho dhaawac